waddaaficu kii bixiyeyna oo musakiga ahaana bisifati alwujuubi wujuub sifadiisii uu ku sifaysan yahay waalmaalu walxaal almaalu xoolihiina bixaalihi xaalkiisii uu ku sugan yahay oo nisaabkiina aanu nuqsaamin milkigiisana aanay ka bixin waqaca almucajalu waqaca waa dhacay almucajalu kii la dedejiyey can izakaati zakaahaan buu dhacay oo dee wixii wax baxay oo zaka u baxay ayuu noqonaya wain maata alfaqiiru wain maata hadduu dhinto alfaqiiru in maata alfaqiiru hadduu dhinto kii faqiirka ahaa aw amase istaghnaa uu deeqtoomo bikayri azakaati sakadii waxaan ahay inuu ku deeqtoomo aw amase maata uu dhinto addaaficu kii bixiyey uu dhinto aw amase naqasa uu nuqsaamo maaluhu maalkiisu uu nuqsaamo can innisaabi nisaabkii uu ka nuqsaamo biakara in ka badan uu ka nuqsaamo min almucajali kii wax laga dedejiyey ka badan walow bibaycin walow kaana nuqsaanuhu nuqsaankiisaasi ha ahaado bibaycin beec mid ku xasilayba ha ahaado lam yaqac dhici maayo almucajalu kii la dedejiyey can izakaati zakaa xaggeed u dhici maayo halka marka waxaa weeye waxyaabihii muxtarasaadkaa buu keenayaadoo ile waa kii waalqaabidu bisifati alistixqaaq buu ku soo yidhi kii guddoontayna uu ku baaqi yahay sifadii mudashada laakiin hadda waaba dhintayba sanadki isagoo aan weli dee zakadii soo wareegin baa wixii baa la siiyey zakadii baa la siiyey ninkii faqiirka ahaa markii la siiyey waa dhintayba sanadkiina weli ma dhammaan ama ninkii faqiirkaa la siiyey ile bisifat alistixqaaq waa inuu ku sugan yahay baa la yidhi wuu deeqtoomayba oo meel kaunbaaba ilahi wax intuuga furay ninkiiba hani buu noqday isagii baa zaka laga doonaya walibaalkaa wuxuu ka ixtiraazayaa u markuu leeyahay aw istaghnaa bikayri azakaati zaka waxaana inbuu ku daaqtoomay oo ku maarmay taa macnaheedu waxa weeye haddii zako badan la siiyo oo saa khani ku noqdo iyadu way jirtaa wax dhibaataa ma leh oo haddii mid kale siiyey kani zako siiyo kani zako siiyo kani siiyadoo sidaa markaa uu noqday nin maaragtay maalqabeena zakadaa badan la siiyay wax dhibaataa ma leh oo dee markii la siinayaba waa mudanaya waayahay wuxuu yidhi amase kii bixiyey ila waa kiin yidhi waddaaficu bisifati alwujuub buu soo yidhi taasuu ka ixtiraazayaa ama kii bixiyey naftiisa ayaa dhintay oo dee waxa weeye maalkii waa wareegay marka sanadkiina ma dhammaan ama maalkiibaa wuxuu ka nuqsaamay nisaabkii oo kii hore wax laga dedejiyey buaad uga sii yaraaday oo laba boqoloo dirham buu haystay markuu bixiyey shan shan dirham buu bixiyey oo iyadaan weli sanadka dhammaanin markii sanadkii soo wareegayna toban dirham baa meeshii naaqiso wuxuu haystaa boqol iyo boqol iyo maxay buu haystaa sagaashan buu haystaa ama waxa weeyaan sagaal iyo soddon neef ayuu maalan ka bixiyeyba oo yacani markan dambana waaba sii dhimay haddii oo doono yani waa waa waa sii dhima wuxuu haystaa sideed iyo soddon iyo waxaa la mid ah ama sagaal iyo soddonkii baabuu haystaa waxay is leeyihin haddii marka hore afartan uu haystay oo afartankii neefuu ka bixiyey iyadu way ka duwanaanaysaa oo markii sanadku soo wareegayna uu sagaal iyo soddonkii haysto taas waxaa weeyaan ile neefku waa maqan yahay afartanku maa neef laga bixinaya markaa neefkanu waa ku tirsanya neefkii u bixiye umay noqonaysaa taa marka wax dhiba ma leh waaya intaasoo dhan weliba wuxuu yidhi nuqsaantaasi ha ahaato maxaan ku idhaahdaa iibba ha ku nuqsaamo oo xoolihiisi wax ka mid ah ha iibshee waxay noqonaysaa in wixii uu dedejiyey aanay sakadii noqonayne nimaan waxba lagu lahayn oo wixiisii baxshay bay noqotay markaa shuruuddan soo socota marka loo eego waa soo ceshanaya wixiisii wuxuu yidhi wa in maata hadduu dhinto alfaqiiru qofkii faqiirka ahaa aw amase istaghnaa uu deeqtoomo bikayri azakaati sakadii waxaana inuu ku deeqtoomo oo amase maata uu dhinto addaaficu kii bixiyey baa dhintay aw naqasa waa nuqsaamay maaluhu maalkiisa can innisaabi nisaabkii ayuu ka nuqsaamay biakara in ka badan buu ka nuqsaamay min almucajali kii la dedejiyey ka badan walow bibaycin walow kaana nuqsaanu nuqsaankaasi haba ahaado bibaycin xaasilan mid ku xasilay bibaycin iib ku xasilayba ha ahaadee lam yaqac dhici maayo almucajalu kii la dedejiyey can izakaati marka muxuu yeelayaa wayastaridduhu in bayana wayastaridduhu waa soo ceshanayaa kii bixiyey istariddu ay addaaficu ho oo maalkii ah wuu soo ceshanayaa in bayana hadduu caddeeyo kaa maalka bixiyey annahu shaygaa la qaatee maalka ahi mucajal inuu yahay hadduu caddeeyo oo markii uu maalka bixinaya hadduu yidhaahdo haadihi zakaatii mucajalatan waa waa tani waxa weeyaan zakaatii weeye oo mucajalatun oo la dedejiyey amase uu isaguba ogaaday uu og yahay inay tahay waxani uu siinaya ay tahay zakadii oo maaragta la tacjiiliyey haddii markaasa arrintu marka hore u caddayd oo ninkanna uu saa ku qaatay waxaan la bixiyeyna inuu yahay maalkii zakadiisoo lasii dedejiyey howlahaasina yimaadaan aynu soo sheegnay waxaa weye waa soo ceshanaya waayo wayastariddu wuu soo ceshanaya kii daaficaha in bayana hadduu caddeeyo annahu mucajalu inuu yahay fain kaana hadduu yahay shaygii markaa mucajalka ahaa baaqiyan baaqi hadduu yahay raddahu waa celiya biziyaadatihi ay maca ziyaadatihi ziyaadadiisa oo ay la jirto ayuu celiyaa ziyaadadii almuttasilati la xidhiidhsanayd wadaalika ziyaadadaasina ka simani shishlaantii oo kaleba weeye lalmunfasilati yacani laa yastariddu ma soo ceshado oo laa yastariddu ma celiyo almunfasilati tii soconad wadaalika kalwaladi oo kaleba weeye marka waa la kala qaadayaa adoo xoolihii marka mar hadday noqotay la xukumay in la celinayo haddii maalkiisi isbaaqi u yahay oo wax ku kordheen neef buu ahaa wuu iska naaxay ama waxa weeyaan ziyaadadii baa marka laba loo kala qaadaya dee waxa weeye waxna waa ziyaado oo ka soocan wuu dhaalay neefkii oo waxa weeye waxbaa ku soo kordhay ziyaadadu markaa munfasilay noqotay hadday muntasilo tahayna sideedii budda isaga soo celinaya hadday munfasilo tahayna qofkan isagoo waxaan milkiyey oo gacantaay ku jiraan baa waxaan ku soo kordheen isagaa mudanaya markaa wax ziyaada ah qofkii markii hore la siiyey ille isagoo leh ayuu ka dhashaday waxa kan markaa ziyaadadii munfasilahayd buu yeelanaya waayo wuxuu uhi fain kaana hadduu yahay shaygii mucajalkaha buu ka hadlayaaye baaqiyan hadduu yahay raddahu waa celiyaa biziyaadatihi maca ziyaadatihi ziyaadadiis isagoo la jira ayuu celiyaa ziyaadadii almuttasilati la xidhiidhsanaysay ka simani shishlaantii oo kaleba weeye lalmunfasilati mada tii ka socnayd celin maayo kalwaladii sida ilmihii oo kale wixii u dhalay wain talifa akhada badalahu markaa waxaa meesha imanaysa dee xoolihii qofkan sakadii mucajalkaayda la siiyey inay iskaba baaba'day baa dhici karta wain talafa haddii uu talfo maxaanku dhaha shaygii mucajalka ahaa waayahay akhada waa qaataa qofkii maalkan bixiyey badalahu ama dee kii maaragtay mudanayey badalahu bedelkiisa ayuu qaataa uma dabeetana yukhruju wuu bixiyaa taaniyan mar labaad in kaana hadduu yahay bisifati alwujuub wujuubi sifadii hadduu ku sugan yahay haddii wixii talfeen oo baabeen lacag baydoo iska isticmaalay neefkiibu ahaado uu ibsaday si unbuu yeelay wixii iska baabeen dee waxaa weeyaan mili buu bixinayaa ama waxa weeyaan qiime ayuu bixinayaa oo shayga qiimihiisa buu bixinaya qiimahana waxaa la eegayaa ma waqta alqabdi baa la eegayaa mise waqta talaf oo ma markuu talfay ee uu markaa dee baabiyey qiimuhu joogay baa la eegayaa mise waxaa la eegayaa waqta alqabdi waqta alqabdi baa la eegayaa markuu guddoontay intuu ahaa marka waxaa weeyaan shaygii beddelkiisa buu bixinaya ama qiim buu ku bixinayaa ama hadduu mil leeyahay miligii ayuu ku bixinayaa dabeetana markaa uu soo ceshado ayuu wuxuu eegayaa dee hadduu mar labaad uu bixinaya hadduu yahay dee markaa ninka wax sifatulwujuuh haddii xoolihiis ay yihiinoo nisaab uu haysto oo dee markaa waxa weeye markaa dambe ayuu bixinayaadoo ee ay ku soo noqdeen waxaa loo eegayaa marba xoolihiisaas sifada yeesheen oo inuu maalig yahay oo maalku nisaab gaadha ila aakhirihi wain talifa hadduu talfoo shaygii la dedejiyey akhada waa qaataa badalahu bedelkiisii ayuu qaataa uma dabeetana markuu soo ceshado yukhruju waa bixiyaa aaniyan mar labaad oo mar labaad buu saka u bixinaya waase goorma in kaana hadduu yahay qofkan wax bixinaya musakiga ahy yacni bisifati alwujuubi yacni wujuub sifadii mid ku sifaysan hadduu yahay oo dee maalik yahay oo maali nisaab haysto oo ilaa akhiri uma almukhraju kaalbaaqi calaa milkihi uma dabeetana almukhraju kii la bixiyey xaggii hore daba socotaa markaa xoolihii tacjiilka la bixinayay waxbaa isbedeli kara kale uma almukhraju kii la bixiyey kalbaaqi kii hadhay ayuu kuula mid yahay calaa milkihi milkigiisa ku baaqi ah xataa low cajala hadduu xitaa dedejiyo shaata neef adhi ah can mi'atin wa cishiriina boqol iyo labaatan buu neef adhi ka bixiyey uma dabeetana wulida lahu waxaa loo dhalay sakhlatun nayl ayaa loo dhalay lazimahu waxaa ku laasimaya shakhsigaa shaatun ukhraa neef kale ayaa ku laasimaya wuxuu halkan ka warramaya waxa weeyaan markuu baxshay oo tacjiilkii iyadoo aan weli sanadka dhammaan uu sii bixiyey sakadii in wax isbaddalaan wax soo kordhaan baa dhici karaa marka maxaa laga yeelaya ninkii maalan wuxuu haystaa boqol iyo labaatan neef boqol iyo labaatan neef waayahay neefna waa sii baxshay xawlkiina waa soo wareegey marka intii neefka uu bixiyey kadib baa waxaa ku soo kordhay neef kale ayaa ku soo kordhay marka meesha maxaa soo baxaya kaa la bixiyey maxaa laga yahay haddii kaa la bixiyey laga saaro muxuu haystaa boqol iyo labaatan soo maaha ma waxaa la odhanayaa boqol iyo labaatan baad haysataa dee neefna bixisay boqol iyo labatanka neefkeedi waa baxay mise waxaa la leeyahay neefka iyo isu geeya boqol iyo labaatankii maxay soo baxaysaa boqol iyo koob iyo labaatan soo maaha boqol iyo koob iyo labaatan maxaa laga rabaa laba neef baa dee laga rabaa marka macnaha uu leeyahay uma almukhraju kalbaaqi saasay ku socotaa oo waxaa weeye haddii neef la baxshay waxna soo kordheen kaa tegey iyo wixii baxay iyo waxa jooga waa laysu egay marka sanadku dhammaado waayo neef baa baxay hadda wax ma soo kordheen wax dambe ku raacay haa neef baa kordhay neefkii kalena bixi macnaa waa caynkaas wey wuxuu uhi uma almukhraju kii la bixiyey kalbaaqi kii hadhay buu kuula mid yahay calaa milkihi milkigiisa ku hadhay xataa low cajala hadduu dedejiyo shaata neef adhiya can mi'atin wa cishiriina boqol iyo labaatan uu ka dedejiyo uma dabeetana wulida lahu loo dhala sakhlatun nayl baynu iska odhanaynaa sakhlada waxaa la yidhahdaa waa neefka yar adhiga markaa dhasha un baa la yidhahdaa neefka yar ee markaa dhasha ama riya ha ahaado ama ida ha ahaado ama laba ha ahaado ama dhadig ha ahaado marka laakiin nayl iyo waxun baa iska odhanaa luqada carabi waa iska waasicsan tahay af soomaliya waa ka faahan lazimahu waxaa ku laasimaya shaatun neef adhiga ayaa ku laasimaya ukhra oo kale ويجuز أن يفرق زكاaته بنفسiه أو بوkiل ويجuز waxaa bannaan أn يuفaرiقa inuu qaybiyo زakاatahu زakadiisa بنفسihi naftiisa inuu qaybiyo ayaa bannaan أw بiwakiili ama wakiilkiisa u qaybiyo waa yahay halkan wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan qaybinta la qaybinayo maxaan ku dhahdaa wixii lo odhan jiray zakadii ma isagaa naftiisa inuu qaybiyo ay bannaan tahay mise wakiilkiisa wakiil ma u dirsan karaa marka waxaa weeyaan horta waxa afdala bay leeyihin inuu maalkiisa isagu qaybiyo wakiilkiisu hadduu qaybiyana way iska bannaantay laakiin waxaa afdala inuu naftiisa u qaybiyo waayo wuxuu helayaa ajru tacab ila waa shaygan waa cibaado markaanuu qaybqaybinayo gegeynayo bixinayo ajarkii tacabka ayuu helaya midda labaad waxa weeyaan dumadiisa ayaa beri noqonaysa biyaqiinin ila qof haddaad wakiilatay waxaa dhici karta inuu fudaydsado wakiilkii sidii aad rabtay ma yeelin mise ma yeelin weli waxbaa kaa maqan kaa dhiman laakiin adugu markaad waxaagii bixisoo geegayso waxaa muuqanaysa markaa dumadaadi inay si fiican beri u noqotay waxaa kaloo meeshii ku jirta oo qodobka saddexaad ah yadfac canhu almadamma madammada iyo yacni caab iyo wax ka sheeg iyo waxaasoo dhan buu markaa naftiisa ka difaacaya mar hadduu nin qaniya ahaa oo xoolo lahaa oo wakiil loo yaqaanana marka aanu xoolii dhiidhiibaynin waa dhici karta hadalba inuu yimaado oo war ninkii hebel amalaa zakada ma bixinba oo waxba kaa muuqan uu bixinayay saasoo kale waa la iman karaa wasteedaba zakatan waxaa afdala baa leeyihin in si sira loo bixiyo mise in si calana loo bixiyo taasi waxay u noqonaysaa sida raajixa limaslaxati bay u noqonaysaa maslaxadu hadday keento in la iclaaniyo calan uu bixiyana calan buu u bixinayaa maslaxaddu hadday ku jirto inuu siraystana sirta ay ku fiicanayso marka iyadu wax dhibaataa mala laakiin waxaa weeyaan naftiisa inuu bixiyo wakiilka uu isaga naftiisa uu baashiro arrinta ayaa ka fadli badan sida wakiil samaysaysatada laakiin wakiilkuna waa bannaan yahay waayo wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an yufariqa inuu qaybiyo zakaatahu binafsihi u qaybiyo aw amase biwakiilihi wayajuusu waxaa bannaan an yadfacahaa zakadii inuu dhiibo ila alimaam imaamka uu dhiibo wa huwa kaas oo dafcigaasa imaamka u dhiibaaya afdalu fadli badan ilaa an yakuuna inuu yahay imaamku mooyaane jaa'iran mid jaa'ir ahoo daaliba inuu yahay mooyaane fa tafriiquhu qaybinta markaa uu isagu qaybiyo binafsi naftiisa u qaybiyo ee aanu cid kale u dhiibin baa afdalu fadli badan wuxuu leeyahay haddii horta way bannaantahay ninkii imaamka ahaa oo dowladda islaamka ah ee iyaday saarantahay zakada inay ururiyaan zakada inay ururiso dowladdu muslimkaahi fuqaradana ururiso dadka baahan oo dhan wax barya iyo wax meelaha dawarsada iyo shareecadu ma oggola marka hawsha inay iyagu maamulaan oo zakada dadka ka guraan oo sidii ilaahay shareecada u jiday u bixiyaan hortaasa asal ah marka inuu ninkaasi jaa'ir yahay oo xooli meeshu doon la maraya inuu yahay mooyaane sida fadliga badan waxaa weeye inuu imaamka u dhiiba buu leeyahy haddiise meesh jawruu yimaado isaga naftiisu marka inuu hawshii baashiro tafriiquu binafsi ba afdalu ah oo maalki markaa farqi ma kala leh bayna almaal albaatin iyo wadaahir maalka baatin iyo daahir baa loo qaybiyaa soomaalidu way yidhaahdaan mood iyo nool bay yidhaahdaan oo markaa maalka baatinkii waxa weeyaan wixii lacag ah ganacsiga iyo curuudu tijaara iyo naqdaynka iyo waxaasa waxaa leeyahaa maal baatin ah waa la isku hayaa fuqahada qaar ba waxay leeyihiin wixii maale baatin ah dowladna loo dhiibi maayo ninka maalka bixinaya wixii ganacsi ku saabsan ama ku saabsan maxaan ku dhahay dahab iyo fido waxaa isaga ayaa bixinaya laakiin wixii noolo ah oo maaragtay xoolihiiyo geel iyo adh iyo lo iyo waxaa dowladda ha u dhiibo macnahaas fuqahada qaar baa qaba laakiin wuxuu leeyahay shaarixu farqi ma kala leh saasaana xoog badan wax farqi kala lahayn markaa inuu wixiiba dowladda u dhiibo hadday sharcigeedu fulidayso haddii kale waxa weeyaan isaga naftiisa ayaa wixiisi la baxaya waaya wayundab waa la sunneeyey buu yidhi lilfaqiiri qofkii faqiirka ahaa iyo wasaaci qofkii saaciga ahaa ee xoolaha soo ururinayey an yadcuwa inuu duceeyo yacni mid kastoo iyaga ka midhii lilmucti kii siinayay inay u duceeyaan ayaa markaa la sunneeyey oo fa yaquul uu yidhaahdo faqiirkii ama saacigii aajaraka allaahu allaha kaa abaalmariyo fii maa actayta waxaad bixisay wa baaraka laka allaha kuu barakeeyo fii maa abqayta wixii aad baaqi yeesho naftaada u reebtay wa jacalahu laka allaha kaaga yeelo tahuuran mid ku tahira oo naftaada xumaha ka tahirana allaha kaaga yeelo tanna waa sunna oo in la duceeyo oo ile maaragtay qofkii baa bixinaya zakadii qofkan zakada bixinaya qof wuxuu siinaya faqiirkii ama saacigii dowladdu soo diratay labadaasaa loo dhiibayaa mid ahaan markaa qofkan loo dhiibayaa ee ama faqiirkii ahy ama maxaanku dhahdaa saacigii ah u duceeyo qofkan xoolaha siinaya oo aajaraka allaahu iyo allaha ka abaalmariyo waxaad bixisay wixii aad baaqi yeeshay allah ku barakeeyo tahuur allaha kaaga dhigo aayaddii baa laga qaadanaya khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum وصل عليه بمعنى ودعي إن صلاتك دعاء سكن الله رسولك ودعي بها ليلي وقال تنكي كلام عرفت دي هوشن قبل يعني سيقول دعيه عباس يا ملك وصل أبو ليه ويندب حال السنة للفقير فقيرك وحلو سنة يو الساعي ساعي وحلو سنة أن يدعو إنه يدعي معنى كل من هو من كستلوادا كمدي للمعطي كيسين إنه يدعي يلدوني أو فيقول وحورنا يا مركان ساعي أما فقيرك آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ومن شرط الإجزاء قدتان كشروط إذا وحكمد هذه النية وحكمد هذه oo marka qofku uu si wixii uga gudaan oo sakadii uga gudo inuu niyo la yimaada zakaad bixinaysa niyay kaa rabtaa wa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat niyo ayaa la doonaya midda kale qofkan waxa uu bixinayo sadaqadaad bixinaysaa waajib bay noqon kartaa waxay noqon kartaa waxa la yidhaahdo sunno ayay noqon kartaa shay hadiyad ah ay noqon kartaa hibo oo hawaab uu ku doonayay noqon waxyaa badan bay noqon kartaa saa darteed waxaa kala duwaysa niyada inay sakadii tahay inuu niyeysto ayaa la doonaya waaya min shardi alijzaa'i guditaanka shardigiisa waxaa ka mid ahaaday anniyatu niyeysi fayanwi wuu niyoodaa qofkii sakada bixinayey cinda dafci markuu bixinayo ila alfaqiiri qofka faqiirkaa uu siinaya buu niyeystaa aw ila alwakiili ama wakiilka markuu u siinayo o u dhiibayo ayuu niyeystaa muxuu niyeysanayaa ana haadihi tani ana haadaa kan shaygan madfuucaan bixiye zakaatu maali maalkayga zakadiisii weeye saasuu odhanaya waayo markan uu dhiibayo oo faqiirka u dhiibayo ayuu wuxuu niyeysanayaa waxaa weeye kani waa zakadii maalkayga ama inuu ku talafudo shardi maaha ama uu sheego oo yidhaahdo maaragtay waa waa zakadii qaado mar hadduu isaguba ogyahay inay sakadii tahay waxaa weeye inuu isagu niyeysto oo niyada kala yimaado u dhiiba ayuunbaa laga rabaa waayahay amase wakiilka naftiisa markuu u dhiibayo orhoo waa sakadaydiiye qaybi oo markaa uu niyeysto hadhowta waxba lagama baahana kan bixinbixinaya markaa niye lagama rabo waayo maaligii baa niyeystay waayahay fayani wuu niyoodaa qofkii bixinaya cinda dafci markuu dhiibayo الفقير ديبي أو مثلا الوكيل ديبي أن هذا تني أن هذا زكاة مالي كان مدفوعني وزكاة مالي مالك زكاة سوية فإذا وقت أنه أنيوده المالك كي مالك لها مرك نيوده لم تجب واجب ميس نية لم تجب واجب معها نية الوكيل وكيل يدي واجب معها عند دفع مرك بحرية معناها دي و... ninkii maaligaa niyooday oo markuu wakiilka u dhiibayo xoolaha ka inay sakaytahay uu niyoodo hadhowta kani markuu qaybqaybinayo inuu isna niyo cusboonaysiiyo waxba lagama rabo laakiin hadduu isagu wakiisho udhi hebelow xoolahayga wakaasi aduu bixiyo wakaasoo dee iga markaa inuu dee sakadii fulaan inay tahay uu niyoodo waxaa weeye markaa waa loo baahanaya wayundabu waxaa la sunneeyey lilimaami imaamka waxaa loo sunneeyey an yabcaa inuu diro caamilan nin caamiloo shaqaalaha inuu diro caamilkaasoo musliman muslim ah caamilkaasoo xuran xor ah caamilkaasoo cadlan caadila caamilkaasoo faqiihan faqiih oo yaqaana fi zakaadi zakada fiqhigeeda yaqaana caamilkaasoo hayra haashimiyin aan haashimi ahayn reer bani haashim aan ahayn wa mualibin mualibiyin hayra mualibiin mualibna aan ahayn reer bani mualib waayo marka wuxuu leeyahay marka uu dirayo imaamkii sakadii uu ururinayo waxaa loo sunneeyey inuu diro caamil yacni maaragtay soo ururiya dee sakadii shuruuddeediina uu inoo sheegay ninka caamilka ah ee sakada soo ururinaya horta muslim waa inuu yahay waa inuu qof xora yahay waa inuu caadil yahay waa inuu fiqiga yaqaana sakada oo dee dadkii adhow markuu u tago wuxuu ka qaadayo uu garanaya qof walba wuxuu haysto qof walba waxaa laga du ansibad iyo wax dhan waa inuu yaqaanaa aqoonu leeyahay haashim iyo mualibitoona waynaanu ahayn waxay noqonaysaa markaa haddii aanay mutadawiciin ahayn weeye laakiin hadday tatawucayaan ilaa qofkan caamilkahay waa dadkaa dhow sakada la siinayo oo nasiib ku yeelanaya qaydkaasi taawun buu u oolaya laakiin hadday mutadawiciin yihiin oo aanay waxba rabin inay qaataan way soo ururin karaan wax maanic ma laha waayo dee iyaga uma bannaana marka hore asal ahaa inay sakadii qaataan ina haadihi sadaqaatu إنما هي إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ورسوله صلوات الله والسلام عليه marka waxa weeyaan qolyaha looma ogola oo muطalibkan muxuu uga jeedaa waa almuطalib ibnu cabdimanaaf weeyaanoo dee awlaad cabdimanaaf awlaaddiisa ayaa awlaad cabdimanaafba afar bay ahaayeen nawfal iyo cabdishams iyo muطalib iyo haashim afartaasay ahaayeen marka waxa weeyaan masalada tan shaaficiyada ayuunbaa jamcisa marka laga hadlayo xagga maaragtay ee taxriimu zakaa zakadu inay xaaraan ka tahay reer banulmuطalib yacni bani haashim iyo banulmuطalib labadaa qoro inay zakadu xaaraan ka tahay iyadoo waxaad mooddaa sahamkii dilqurbaaga waa la isku waafaqsan yahay laakiin jamcinta halkan inay waxaa la yidhahdo zakadun ay xaaraan ka noqonayso wixii la odhan jiray sahamkii dawil qurbaa oo fayga markii laga hadlayeyna maxaanku dhahdaa ay xaaraan ka tahay shaaficiyada ayaa markaa masaladan yani maaragtay qabto oo zakada taxriimkeeda iyagaa lagoy lakiin jumhuurtu waxay leeyihiin dawil qurbaagu waa soo gelayaanoo xaggaa dee nas gaaraa sheegay laakiin zakada waxa weeyaan xaaraan kama ah bay leeyihin khilaafka marka xadiidkii buuna keenayaan marka ay soo deliishadaan shaaficiyadu jubayr bn muطcim mashaytu ana wa cuثmaan ibn cafaan iyo nebiyu sala اllah alay wasalam faqulnaa yaa rasuula allah acطayta bani اlmuطalib min khumusi khaybar wataraktanaa wanaxnu wahum bimansilati waaxida yani rasuulka ilaahdo markaa jubayr bn muطcimuna wuxuu ahaa yani nawfali buu ahaa ninka lea cuثmaan ibn cafaanna cabdishams reer bani cabdishamsi buu ahaa rasuulka ilaahu reer bani muطalib waad ka qayb gelisay khumuskii khaybar wa naxnu wahum bimansilatin waaxida annaga iyo iyaguna mansilo keliya ayaanu kuu joognaa xagga qaraabada oo dee dhammaantoodba ilmo cabdimunaaf weeyaan markaasaa rasuulku yidhi innamaa banu lmuطalib wa banuu haashim shayun waaxid waa shay keli ah taas baa markaa shaaficiya ay deliishadeen oo xaggan haddaan ugu waafaqdeen jumhuuray maalan qurbada walqurba maaragtay sahamkii qaraabanimada ay ku qaadanayeen xagga taxriimu zakaagana waa kula midoo shay-un waaxid baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasaad moodaana inuu raajix yeelayo sancaani kitaabkii subula salaamka markuu masaladan ka hadlayey wabillahi towfiiq subxana قال allah tacaala تعالى ويجب صرف الزكاة إلى ثمانية أصناف ويجب وحواجب صرف الزكاة زكاة بحنتيدي أي واجبة إلى ثمانية أصناف أصناف سجيدة الله صرفيه أو لسيه لكل صنف صنف كستنا وحأسقنا ذي ثمن الزكاة زكاة ثمن كيدي سديد ما رأضوا ميشي ولو احنا بويا جراء بابك قال يا شيخو قيبنتا زكاة الله قيبنا يوم marka waxaa waajiba sideedda sinfi ee naska qur-aanka uu sheegay in zakadii loo qaybiyo oo marka sideeddii loo qaybinaya qolo walba sumun bay leedahay yacni sideed meelood oo meel bay yeelanaysaa sideedduna waa naska ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyay baa lagu jamciyey innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم marka waxaa weye sideedaa sinfi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu zakada u yeeray in loo qaybiyo sideeddii sinfi baa marka halkan kugu sheegayaa waxaynu maanta ka gaadhno waynu sheegi doono wuxuu leeyahy marka axaduhaa ay axadu lasnaaf asnaaftaa sideeddaa midkood alfuqaraa'u fuqaradii weeye marka faqiir maxaa la yahay walfaqiiru faqiirku man mid weeyaan laa yaqdiru aan karaynin calaa maa eeladii kii aan karaynin maagaasoo yaqacu dhaca mawqican meel dhaca min kifaayatihi baahidiisa iyo iyo xaajadiisa aan meel kaga dhacaynin waayahay wa cajaza walxaal qad cajaza ka caajisay can kasabin kasabna ka caajisay shaqo kasabkaasoo yaliiqu bihi isaga laayiq u ah oo bimacnaa u cunnama ow amase kasabkii waa haystaa ee shaqalahu lkasbu kasabkii ayaa mashquuliyey can alishtigaali yani ka shaqayn bicilmin sharciyin cilmigii sharciga ahaa ku mashquulintiisii iyo barashadiisii ayuu kasabka ka mashquulinaya waaye fain shagalahu hadduu mashquuliyo atacabudu cibaadaysigu iyo wardiga iyo qur'aan akhriska iyo arrimahaas hadday mashquuliyaan oo kasabka ka mashquuliyaan falaysa bifaqiirin faqiir maaha wuxuu leeyahy halkan fuqaradii ayuu tilmaamayaa faqiirku waa man laa yaqdiru calaa maa maagaas maalkii buu ku dhacaya maal buu ku dhacaya waa mid aan maal yani yani aan karin maal kifaayadiisa ama baahidiisa daroora aan haysan oo maal wuxuun buu ka haystaa laakiin waxa uu haystaa wax baahidiisa daboolaya ma aha tafsiilka insha allah u tegi doona ama waxa weeyaan midda kale waxa weye wuxuu ka caajisayaa shaqana kasabna markaa ma shaqaysan karo kasab uu ka shaqaystana mahayo waaba ka caajisa ama tabarla'aan buu ga caajisa oo waxba ma qabsan karo ama waxa weeyaan kasab isaga munaasib u ah baanu haysanba kaasaa faqiir leeda waxaa kaloo faqiirkii soo gelaya qofkii kasabkii waaba shaqaysan karaya laakiin waxa weeyaan waa taalibulcilmi oo cilmigii ama cilmiguu u baahan yahay markaa cibaadadiisa iyo diinkiisu ku ansax buu baranaya isagaa markaa ka awlaysan inuu shaqaysto markaa mar hadduu cilmiga ku jiro xaaladdaana waxa weye waa faqiir oo cilmigaa ku mashquul cilmigaa ku mashquulsan yahay dartii baa zakadii loo siinaya ama waxa weeyaan cilmigii sharciga ahaa ee ummaddu ay u baahnayd oo si fatwadii iyo maxaanku idhahdaa wixii loo baahnaa buu markaa ku mashquulsan yahay waxa weeye faqiir buu xaaladdaana noqonaya laakiin haddii cibaadaysi iyo wardi iyo qur-aan akhris iyo uu kasabka kaga mashquulo kaa faqiir lama yidhaahdo waxba wardigaaga dib u dhigo oo shaqayso wax baa la leeyahay waayo cibaadaysi iyo maaragtay dikri badan iyo qur-aan badan u akhristo waxaa weeyaan waxaa uga awraysan hadduu waajibaadka la yimaado inuu shaqaysto marka taasina farqiga udhexeeya cilmigii loo baahnaana waxa weeyaan waa waa nafci mutacaddi ah oo cilmigan dee ummadda o dhan baa u baahan oo waa laga faa'idaysanayaa ama waxa weeye marka kan wuxuu u baahan yahay waa wixiiba diinta ku ansaxaysay asalkii ah u baranaya laakiin wixii cibaadaysi ah waa wax isaga markaa dee naftiisan ku khaas ah taa marka waxa weeyaan inuu dalbo kasabka ayaa ka awlaysana faqiir la odhan maayo waayo wuxuu yidhi marka waalfaqiiru faqiirkii man mid weeyaan laa yaqdiru aan karayn calaa maa ay aladii kii aan karaynin maagaasoo yaqacu dhaca mawqican meel dhaca min kifaayatihi kifaayadiisa iyo baahidiisa ku dhaca yacanii baahidiisa iyo xaajadiisa wax awdo oo meel ka gala aan kari karin oo awoodaynin wa cajaza walxaal qad cajaza ka caajisay can kasabin kasabkiina ka caajisay kasabkaasoo yaliiqu bihi isaga u cunama aw mase shaqalahu lkasbu kasabkii ayaa mashquuliyey can ilishtigaali buu ka mashquuliyey ku mashquul bicilmin sharciyin oo markaana dee faqiir baa loo ictibaarinayaaboo cilmigaa iska bara loodhanaya fain shagalahu tacabudu tacabudkii hadduu mashquuliyo oo kasabkii ka mashquuliyo falaysa bifaqiirin faqiir maaha ee cibaadaysigaaga iyo howlahaaga ka baxo waajibaadkii maragadiyo tashaqaysaa la leeyahy walow kaana lahu maalun walow kaana lahu hadduu u sugan yahay maalun maal hadduu u sugan yahay maalkaasoo haa'ibun maal maqan ah bimasaafati alqasri yacni gaabinta salaaddeeda masaafada laga gaabiyo uu kaga maqan yahay uctiya waa la siinaya zakadii qofkii waxa weeyaan maalkii ma haysto oo hadda waxba gacan kuma hayo maalkiisi waa ka maqan yahay in masaafatulqasri oo salaadda laga gaabiyaa maalkii ka maqan yahay dee waa baahan yahay waa faqiir waxa weeye markaa zakadii waa la siinaya lianna maaluhu kalmacduumi ayuu ka dhigan yahay maalkiisiio mar haddii hadda aanu dee intifaacsan karaynin oo hadda wuxuu keenayaa in aanu jirin waxa weeyaan dee wuxuu noqonaya qofkaasi faqiir baahan oo waa la siinaya zakadii wain kaana mustaqniyan wain kaana hadduu yahay shaksigii mustaqniyan mid ku deeqtoomay hadduu yahay binafaqati man mid nafaqadii mid ku deeqtoomay hadduu yahay talzamhu ay ku waajibayso nafaqatuhu nafaqadiisu ay waajiba ku waajibayso oo min zawjin ninkii ah wa qariibin qariibkii ah falaa ay falaa yucta zakaa qofkani wuxuu ku deeqtoomayaa isaga waxma haysto laakiin nafaqadiisii cid kalaa bixisa cid kalaa bixisa ciddaasoo markaa nafaqadu ay ugu waajibtay markaa isaga waxba yaanu haysana faqiir la odhan maayo zake la siin maayo oo haweenaydii aan waxba haysanin laakiin ninkeeda masruuf waajibka ku ahaa oo ninkeedii markaa biilkii laga doonayo isaga uu siinayo waxa weeye zake la siin maayo oo ninkii wiilkii dhallinyarada ay aabihii masruufayey ee maxaanku dhahay biilka siinayey waxba yaanu haysanne faqiir la odhan maayo mar haddii aabihii wixii bixinayo oo kii biilka dabadda looga soo dirayey ee reerka iyo xaaskiisa iyo wixiisa kuwo kale uuna qaraabadiisa ay u soo qoreen waxba yaanu haysana faqiir la odhan maayo mar haddii doolar meel ka qaato biilka u soo dhacayo yaa biilkiisa rag kale ay inta kafaalo qaateen waxba dadka maaragtay argushimna waxaa leeyahay adugu war haysataa waxoogaagaagii halkaagaa la fadhi mar hadduu haysto kifaayadiisii waxaa weeye la siin maayo والثاني والصنف الثاني صنفك اللبات المساكين مساكين في ويان والمسكين مسكين من مد ويان وجدها هلي ما أي الذي كي هلي كاسو يقع دعي موقعا ميل من كفايته كفاية سميل كدعي باهي الساو وحنك أودية ولكن لا يكفي أن كفي الله يعني مسكين كو وحوها يستيسقوا وحوها باهيسة دبوليسة لكن هدنا كما وضع في الله مثل أعني مثل أن يريد خمسة فيجد ثلاثة سألوا هويان وحب الدونية مثلا شن درهم بوباهن يهي مركاسو حوهيلية ثلاثة صدح بوهيلية أو أمس أربعة أفر بوهيلية تاسبه وحلوهن يميه شرب بهنا بصدح علي أما أفر هلي مسكين بالي هذا مركالك المسألة دو waxay ka hadlaan fuqahadu marka u horraysa faqiir iyo miskiin labadaa keebaa daran bay isku khilaafsan yihiin shaaficiyadu warkeedu halkan waa ku cadyahay xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay qabaan alfaqiiru ashaddu xaajatan min almiskiin faqiirka ayaa ka baahi badan miskiinka waxaana u daliila ilaahay baa subxaanahu watacaala labadooda ku bilaabay faqiirka inama asadaqaatu lilfuqaraa'i sadaqada fuqarada iskale walmasaakiin marka bilaabiddaa lagu bilaabay faqiirka inuu miskiinka ka daran yahay baa meesha laga qaadanaya waxay kaloo daliishadeen in miskiinku ka maaragtay faqiirku ka hooseeyo miskiinka ilaahay markuu miskiinka ka hadlayay qolo doonle baa miskiin lagu sifeeyey ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina doonta waxaa iskale baa la yidhi masaakiin doontu waa xoolo fara badan waxaa kale oo daliil abay yidhaahdeen in miskiinku markaa ka xaalad sarreeyo ka faqiirkaa rasuulku faqriga ilaahay buu ka magan garay laakiin miskiinnimada ilaahay wuu weydiistay allaahuma axyinii miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati almasaakiin tirmadi baa wariyey waana xadiis saxiixa fii irwaa'i alkhaliil buu sheekh albaani ku keenay marka waxaa weeyaan saasaana raajixa in faqiirka iyo miskiinka faqiirku oo hooseeyo oo miskiinku uu sarreeyo oo baahida faqiirkaa daran waxay markaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo daahiriyadu saddexdaa qoraba marka iyagoo ku salaynaya faqiirku inuu hooseeyo waxay ku kala xadaynayaan faqiir maxaa la yidhahdaa waa aladii laa maala lahu walaa kasaba aslan aw lahu maalun aw kasabun ilaa annahu qaliilun waa midaan maalba haysanin kasab iyo shaqana aan haysanin ama maal buu leeyahay ama kasab laakiin wixii baa wax yar ah oo laa yaqacu mawqican min kifaayatihi baahidiisii waxba ka dabooli mayso maalan maalintii boqol kun buu u baahan yahay faqiir faqiir maxaa la odhan karaa ninkaas boqol kun ayaa baahidiisa maalintaa dabooli karta marka wuxuu heli karaa konton kun buu heli karaa iyo wax ka yar soddon kun afartan kun ugu badnaan konton kun buu heli karaa faqiir baa la odhanaya miskiinkana waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabila iyo daahiriyaduba maal buu haystaa kasabna waa haystaa laakiin waxa weeyaan kaasuu ka yar sarreeyaadoo baahidiisi mar wada dhammaystira oo meeshii uu uga baahnaa boqol kun maalintuu u baahnaa lixdan kun buu helayaa toddobaatan kun buu helayaa miskiin baa la yidhahdaa marka baahidiisii boqolka kun buu u baahnaa lixdan kun hadduu helaya ama toddobaatan kun waa miskiin xanafiyada iyagu way cagsiyeenoo waxay leeyihiin miskiinka iyo faqiirka miskiinkaabaa hoosee bay leeyihiin laakiin qowlka hore ayaa raajixa waxyaabaay ka hadlaan waxa weeyaan culimmadu xadka markaa qofka haniga ah qaninimada qofka zakada inuu qaato u diidaysaa maxay tahay oo marka hore waxay isku waafaqsan yihiin dee sahamkii fuqarada iyo masaakiinta wixii ilaahay ugu talagalay qof haniga in la siiya ma bannaana qof hani ah laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa dii miratin sawiyin waxayse isku khilaafsan yihin marka maxay tahay haninimada ama hodantinimada qofka u diidaysa inuu zakadii qaato jumhuur alfuqahaa oo maalikiyadu sida mashhuurka iyo shaaficiyada waxay leeyihiin haninimadu waxaa la ictibaarinayaa bilkifaaya kifaayaha ayaa la ictibaarinaya macnaheedu uu yahay qofkii haysta wax ku filan oo naftiisa iyo carruurtiisa iyo dadkiisa wax ku filan haysta qofkaasi waa hani ee zake la siin maayo oo marka ama ha ku deeqtoomo maalu markaa haysto ama shaquba haystaado maalintiibu xamaashaa maala waa ninkaa xoog gale maalintiibu xamaashaa wuu baxaa wuxuu soo helaa kifaayadii maalintaa yowmkiisa wuu helaa si caadi buu isaga helaa qofkaa faqiir loodhan maayo marka waxaa la fiirinaya oo keliya qaninimada alkifaaya ku filaansho qofkani waxa ku filan inuu haysto oo isku filaan karo oo baahidiisa dabooli karo unbaa la ilaalinaya arrintaa waxaa u daliila marka in kifaayada la ilaalinayo xadiidka cubaydullaahi bni cadiy bn khiyaar ana rajulayni ahbaraahu annahumaa ataya annabiya sala allahu caleyh wasalam yas'alaani min asadaqa laba nin baa u yimi rasuulka iyagoo sakadii weydiisanaya faqalaba fiihima albasara wuxuu indhaha iyu ku eega ku gedgadiyey wa ra'aahumaa jaldayni wuxuu arkay inay xoog badan yihiin faqaala in shi'tumaa actaytukumaa haddaad doontaan waan idin siinaya oo markaa dee waxaan bannaanayn baad qaadateen baa axmed ibn xambal iyo culammada qaarkood ay ku tilmaameen walaa xada lighaniyin walaa liqawiyin muktasib yacni qof qaniinan zakadan dheef kuma laha mid xoog badan oo isna kas muktasiboo kasbanayaana isna waxa weeye kuma laha waxa la yidhaahdo kuma laha dheef kuma laha waxay kaloo deliishadeen xadiidkii qabiisa ibnu mukhaariq alhilaali oo rasuulku yihi ina almas'alata laa taxilu liaxadi alaaatin su-aashu uma bannaana saddex midna uma bannaana waxaa ka mid aha saddexdaa rajulun asaabathu faaqatun xataa yaquula alaaatun min dawi lxija min qowmihi qad asaaba fulaanan faaqatun faxallat lahu lmas'ala xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw sadaadan min cayshin rawaahu muslim waxaa ka mida nin faaqa ku dhacday oo saddex nin oo markaa ahlu caqliyo tolkiisa ay ka markhaati furaan oo yidhaha ninkaasi nin xoolo buu ahaa oo waa abaar baa ku dhacday ama dhibaata hesho waxba ma haysto qofkaas inuu dadka su-aasho waa bannaan tahay xataa yusiiba qiwaaman min caysh aw sadaadan min caysh marka alqiwaamu waasadaadu macnahoodu alkifaaya un baa looga jeeda ilaa uu markaa baahidiisii helo oo xaajadiisii wax awda ilaa uu helo markaa su-aashii waa u bannaan tahay taana waa laga qaadanaya waxay kaloo leeyihiin dee qofku mar hadduu baahanya waa faqiir hodantinaduna waa kasoo horjeedkeedu baahidiisa hadday bacdo bas weeyaan faman kaana muxtaajan fahuwa faqiir yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah waa kaa layidhi subxana wa tacaala laakiin xanafiyadu waxay leeyihiin hanigu waa qofkii hela milku nisaab oo hadduu nisaab qofku haysto waa hani bay leeyihiin hadduu afartan ari haysto waa hani hadduu shantii geel haysto waa hani hadduu maxaan ku dhahdaa laba boqoloo dirham haysto waa hani hadduu nisaabuun qofkii haysta waa hani bay yidhaahdeen xadiidkii bay deliishadeen mucaad ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim marka dee waa sadaqo laga qaadayo aghniyadooda fuqaradoodana loola celinayo mar haddii ninkii sake laga qaadayo waa hani xadiidka ayagoo ka qaadanaya laakiin sida raajixa qowlka jumhuur baa raajixa oo xadiidka mucaadna waxaa lagaga jawaabayaa waxa weeye biana alghaniya fi lxadiid laysa calaa iطlaaqihi haninnimadani ilaaqeeda ma aho yani waxaa weeyaan haninimo waajibinaysa zako iyo haninimo mancinaysa inuu zakada qaatay baa kala duwanaanaysa haninimo waajibinaysa zako iyo haninimo qofka ka mancinaysa inuu zakada qaato oo waxaa dhici karta markaa qofku inuu yahay hani jaanib uu ka yahay zaka ay ku waajibtay wa fii nafsi alwaqti faqiir uu yahay taa lama inkiri karo oo qofka maanta shan tuldoodoo geela haystaan wax kala hayo oo laga raba neef adhiya inuu bixiyo saaxiibulciyaal ah oon wax kala haysta qofkaas waa faqiir shaki ma laha ama afartan neefoo adhiya haysta iyo awrku ku raranayay wax oo wax kaleoo dakhli kale soo gala aana jirin toban ciyaal halkay u joogaanoo waxay cunaan iyo waxay diishaad doonayaan waa faqiir ama shan awrar oo shan khamsatu awsuq buu haystaa oo beertu uga soo golay wax kalena ma hayo waa faqiir shaki ma laha taas marka waxa weeyaan baahi bia la eegaya qofkaas waxa weye baahidii mar hadduu baahan yahay wixiisi aanay ku fillayn waxa weeyaan waa la siinaya zakadii waayo marka wuxuu yidhi wayatii fiihi maa qiila wayatii waxa yimaad wayatii wuu yimaadaa fiihi ay fi lmiskiini miskiinka gudihiisa waxaa ku yimaada maa eladii kiibaa ku yimaada qiila la yidhi fi lfaqiiri faqiirka wixii laga yidhi wixii ku imanayay baa miskiinkana ku imanaya oo taa macnaheedu muxuu yahay hadalkii hore daba socotaa oo wuxuu ku yidhi haddii maxaanku dhahdaa uu ka caajizo kasabkii oo wuxuu lahayqa u waado ama maxaanku dhahay kasab uuba haystaayo waxa weeyaan cilmigiibaa markaa dee maaragtay mashquuliyey oo cilmigiibuu ka mashquulaya faqiir baa la odhanaya halkana miskiin baa la odhanaya saas haddii tacabud ku mashquulo falaysa bimiskiinin miskiin noqon maayo oo tacabudkii waxaa laleeyahay shaqaysa ayaa la odhanaya haddii maalkii uu ka maqan yahay masaafata qasrka ka maqan yahay waa miskiin oo waa la siinaya zakadii hadduu ku kaaftoomay cid kale biilkaay siinayso miskiinimadii waa ka baxay oo la siin maya zakadii waxaa weeye wayatii fiihi maa qiila fi lfaqiiri intaa horu buu jeeda wayucaa waa la siiyaa wayucطa alfaqiiru faqiirkii waa la siiyaa iyo walmiskiinu miskiinkii maa eeladii kiibaa la siiyaa yuziilu zuulinaya xaajatahumaa baahidooda wixii zuulinaya baabi'inaya baa la siiyaa oo min cuddatin alaabtii qalabkii ah cuddadaasoo yaktasib uu ku kasbanaya biha iyada aw amase maalin maal ayaa la siiyaa maalkaasoo yatajiru bihi uu ku tijaaraysanayo ku ganacsanayo calaa xasabi maa shay xasabkeed iyo fiiradeed baana lagu siinayaa yaliiqu bihiisaa ku habboon waxaa weeye qofkii faqiirka iyo miskiinkii waxaa weeyaan waxaa la rabaa in markaa dee baahidoodii la daboolo waxa weeyaan waxaa la siinayaa loo iibinayaa qof waliba markaa wixii uu farsamo yaqaanka wuxuu ku shaqaysanayey oo alaabtii baa loo gadayaa yacni wuxuu ku kasbado si uu markaa faqriga uga baxo oo maal baa la siinaya hadduu ganacsi yahay ganacsiga ku shaqaysto laakiin waxaa loo eegaya calaa xasabi maa yaliiq marba wixii ku habboono dee waa kala duwanyood inta dambaa ku tafsiilinaysa oo dee ganacsigii baa naftiisu kala noocnooca ninba waxbuu yaqaanaa ninba wuxuu yaqaanay uun shaqadiisii waxu munaasibaa la siinaya fa yutafaawatu bayna aljawhariyi fa yutafaawatu waa la kala kaxaynayaa xagga ziyaada iyo nuqsaanta bayna aljawhariyi ninkii jawhariga ahaa oo jawharta iyo dahabka iyo dahablaha ahaa dahabka iyo maaragtay fidada iyo waxaa ka ganacsanayey iyo walbazaaz yacnii kii dharlaha dharka iibinayey waxaa weeye labadaas dee waa la kala kaxaynaya xagga ziyaadada nuqsaanka wax midba walba waxa la siinayo iyo walbaqaali wa bayna albaqaali iyo kii raashinka iibinayey iyo wakhayrin kuwa kayrkoodoo yacni ganacsatadii kale oo maalan kii saraafkii iyo maaragtay saraflihii iyo kii maaragtay rootiya dubayey iyo khabaaskii iyo dee mid walba wax munaasib u ah kii nijaarkaha iyo wastaadkii iyo mid walba wax ku habboon ayaa markaa la siinayaa oo loo dhiibayaa lee ku hawlka fain lam yaxtarif haddaanu xirfadla ahayn oo aanu shaqaha garanaynin uctiya waa la siiyaa kifaayata alcumri cumriga wax ku filan baa la siiyaa cumrigii alghaalibi haalibkaa limilihi isagoo kale wixii u haalib ah ayaa markaa la siinayaa wa qiila qiil wuxuu leeyahay kifaayata sanatin yucطaa waxaa la siiyaa kifaayata sanatin faqat sanad keliya wax ku filan baa la siiyaa halka markaa wuxuu ka hadlayaa qofkii miqdaarka la siinayo faqiirka iyo miskiinka oo zakadii ka mid ah madaahibtu way isku khilaafeen maxaa la siinaya ma ma waxaa la siinayaa kifaayat اlcumri mise waxaa la siinayaa maxaan ku dhahay sanad oo cumriga waxaa loo jeeda cumrul gaalibka oo lixdan sannadood meelahaas bay ku qiyaasaan oo lixdankii sannadood maxaa ka tegey iyo meelahaasaa laga eegaya imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca wuxuu leeyay masalada labaad marku ka hadlayey oo xagga ku saabsan maaragtay bixinta waxyaabaha la bixinayo ee dee yani miskiinka wax la siinayo في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وعيد وليها الشافعية العراقيين تام خراسانيين توحيدين بدنا كمدين وحالستين يا فقير كي مسكين كيبا وح فقر يا كسار بايدا كسار هون كبير يا لسينيه oo yani kifaayadu ay ku xasisho cala adawaam saasa imaamu shaafici uu tansiisiyey buu leeyahay waxayna soo deliishaneen buu leeyahy asxaab shaaficiya xadiidkii qabiisa oo laa taxilu almas'alatu ila liaxadi alaaatin rajulin taxamala xamaalata faxallat lahu almas'alatu xataa yusiibaha xadiidka oo dee ilaa uu markaa xaajadiisu ay baahidiisu awdanto su-aashii waa u bannaan baa laga qaadanaya waaya haddii markaa uu yahay xirfadle uu yahayna dee waxa weeye xirfaddiisii baa markaa lagu hawlgeynaya qowl labaad ba isagu markaa wuxuu leeyahy maya faqiirkiiyo maskiinkii waxba yaan sanad iyo waxaa cumri dhan la siine xoole ku filan oo maaragtay la siine ha la siiyo waxa la yidhahdo kifaayatu sanad sanad wax ku filan ha la siiyo saasaa markaa maalikiyada iyo jumhuurla xalaabila ay qabaan oo dee waxa weeye zakadii sanad walba waa la bixinayaa markaa qofkaas sanadkaa wax ku filan hala siiyo sida raajix waxa weye arrintii la tafsiiliyo oo la yidhahdo qofkan miskiinka ama faqiirkani hadduu xirfadla yahay oo nin shaqaalo farsamo yaqaana uu yahay aaladun baa loo iibinaya si hadda kitaabku inoo soo sheegay oo xaggaasaa laga baahi tiraya nijaar baa tahay soo maaha qalabkii nijaaradda ustaadnimadii nijaarkii alaabtiisii miinshaartiisii iyo qalabkii biraha wax ku googoynayay iyo farsamadaasoo dhan baa loo dhammaystiraya hadduu ustaadkii yahay qalabkiisi baa loo dhammaystiraya waxaan ku dhahay haddii uu uu ganacsato yahay ganacsigii baa nin walba waxoogaa kharash oo hanti ah oo leeyahay intaas aduu bakhaar laatahay soo maaha intaa bakhaarka ku dhigo adugu maxaan ku dhahay dahab laatahay soo maaha lacag fiican baa la siiyay intaa bal bayskaagu intaasu noqonayaa intaas afarta laga saaraya marka waxaa weeye markuu farsamo yaqaan yahay waa in caynkaa loo yeelaa haddii aanu xirfad lahaynna oo aanu ninkii ganacsina ma yaqaano farsamana ma yaqaano waxaa la leeyahy marka sanad war biilka sanad maxaa kugu filan intaa sanad baa markaa la siinayaa kifaayadiisi ayaa hal sana gacanta loo geynaya saasaad mooddaa marka masaladan inay tahay maxaan ku dhahaa qowlka ugu maaragtay macquulsan oo adilada iyo markaas eebta ugu dhow waxay kaloo isku ka hadlaan qofkii hadduu xoog leeyahay waa nin xoog leh oo xamaalan karaya waynu soo yar taabannay wax ma la siin karaa shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihin ma bannaana oo xadiidkii aynu soo marray cabdillahi ibni cadi ibn alkhiyaar ayaa u daliila walaa xadda fiiha lighaniyin walaa liqawiyin muktasab laakiin bacdigood baa waxay arkayaan aimada qaarkood in la siin karo mar hadduu isaguna faqiir yahay oo miskiin yahay ninkii waa la siin karaa oo tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ka bixi maayo mar hadduu faqiir yahay laakiin waxaa qowlka fiican uu yahay in la yidhaahdo la siin maayo laakiin qofka aan la siinayn baa shuruud leh koo horta marka hore waa nin xoog leh waa inuu yahay kasabkiina waa inuu haystaa markaa shuruudday udhigayaan baa waxay tahay horta marka horeyse waa inuu camal ka shaqaystiinaya ninkii waa inu xoog leh camalu kasbadoo ka shaqaystana wuu haystaa waa inuu camal helaya koow camalkaasina waa inuu camal xalaala yahay haddii meelaha gaaladu la joogo oo dhulka qaarkii camalka jaallaabooba xaaraanba waxaad ka shaqayn karta maaha mar haddii camalku camal laga shaqaysta aanan xaaraan u yahayna waa adigoon shaqa haysan bay ka dhigantay ka saddexaad waxa weeyaan waa inuu mashaqo la'aan waxaanu ka shaqayn karaa oo wax maaragtay dee fawqa muctaadka ka baxsan oo awooddiisa ka baxsan waxaan waa inaanay ahayn ee shay caadi ahaan uu ka shaqaysan kara uu yahay ka afraad waxa weeye inuu baahidiisa shaqada nafteedu baahidiisa inay dabooliso intaasoo shardi marka la helo waxa weeye ninkaas zakadii markaa la siin maayo xoogga lahaa laakiin haddii aanu waxba gacan ku haynin meelu ka shaqaystaana aanay jirin waxa weeye waa la siinayaa waa ninkaa baahan ee faqiirka ah xoog bahar ahaadee mar haddii meeluu aada aanu haysan waa la siinaya zakadii waayo wuxuu yidhi wahaadaa waxaan ku sociyay labada halka wuxuu yidhi fayutafaawatu waa la kala kaxeeyaa yani ziyaada iyo maaragtay nuqsaanta bayna aljawhariyi ninkii jawharada lahaa ee jawhariga waxaa layaha kaka shaqaysta maaragtay jawaahirta macaadinta oo dahabkii wixii kula mid iyo walbazaaz ka dharlaha ah dharka googooyee marka iibiyaan iyo walbaqaan ka yani xubuubka iyo midhaha iyo waxyaabaha noocaas raashinka iibiya iyo waqayrim qayrkoodba intaaba waa la kala kaxeeyaado dee waxa weeya waxaa loo fiiraya midba waxa munaasibaa baa la siinayaa oo ku hawlgelaya fain lam yaxtarif haddii aanu aanu shaqaysan oo macnaa xirfadla aanu ahayn uctiya waa la siiyaa kifaayat alcumri yani cumriga wax ku filan cumrigii alhaalibi haalibka ah limilihi isagoo kale yani u haalib ah oo macnaha waxaa loo jeedaa dee wixii isaga la ayni oo kale ayaa maarata kifaayadiisa iyo cidda weli masruufo ayaa markaa waxa weeyaan inta la qiimeeyaa la siinaya waqiila qiil wuxuu leeyahay kifaayata sanatin yucطaa waxaa la siiyaa kifaayata sanatin sanad wax ku filan ayaa la siiya faqad oo keliya wahaadaa mafruudun wahaadaa kani oo in maxaan ku dhahay la siinayo cumrulghaalibkan iyo arrintan uu ka soo hadlayey mafruudun mid la gooyey weeyaan maca kasrati zakaati zakada badnaanshaheeda maceed baa la gooyey imaa bian faraqa waaba inuu maalan ama inuu qaybinayo alimaamu imaamkii azakaada zakadii inuu qaybinayo aw amase rabbulmaali ninkii maalka lahabaa u qaybinayo wa kaana almaalu maalkuna u yahay kasiiran mid badan wa ilaa haddii kale oo yani ninkii maalka lahaa isaga u qaybinayo ama dee imaamkuba uu qaybinayoe maalku uu yar yahay fa kulli sinfin ay falikulli sinfin fakullu sinfin sinfin dhammaantii waxaa u sugnaaday athumunu humun baa u sugnaaday kayfa kaana siduu doona markaa humunkaasi ha ahaado oo wuxuu doona hau gaadho taa macnaheedu waxa weeyaan haddii maalku fara badan yahay oo markaa dee xoolo aad fara badan lahayo waa saa loo sheega waa in dadka la dhergiyaado ninkii faayata cumri gacanta laga saaro faqri ka baxa kow oo markaa dee ninkii xoolaha lahaa xoolo fara badan buu qaybinaya o haystaa ama waxa weeyaan oo dad badan baaba qaybinaya ama dee dawladdii baa qaybinaysa oo zakadii yagaa lagu soo ururiyey yagaa qaybinayo xooluhu aad bay u fara badan yihin waa in markaa masaakiintii la maaragtay si fiican loo siiya wax haddii kale maalku yar yahay ama waxaaba qaybinaya maxaan ku dhaha dee maalkii ninkii maalka lahaa maalkiisoo de waaba iska yaryahay wuxuu qaybinayaa ama dawladda nafteedii baaba qaybinaysa lakin waxa haysaabaa wax yar ah marka waxaa lagu ururinayaa uun qolo walba xaqeeda la siinaya oo sideedii sinfiye mid walba sumunkiisuunbaa la siinaya intuunaba ha u gaadho ama kifaaya ha unoqo ama wuxuu doona ha u noqdee kayfa kaana macnaheedu waxa weeyaan ama ha ahaado maaragtay kifaayadii lasoo sheegay ama ha amaynay ahaane waxa weeye isagunbaa markaa sumunkiisii sideed meelood oo wixii la qaybshay meel ayaa markaa la siinaya wey ahaaliu wasinfu haaliu sinfka saddexaad alcaamiluuna kuwa caamiliintaee shaqaalaha weeyaan wahum iyagu aladiina kuwii weeyaan yabcasuhum alimaamu imaamku uu diro kamaa taqadama siinoo soo hormartay sinfka saddexaad waxaa weeye waa kuwa caamiliinta la yidhaahdo oo zakada ka shaqeeya fa minhum waxaa ka mid ahaaday asaaci xisaabinoo karaaniga ah oo qorayey ayaa ka mida kuwa la siinayo walxaashiru ka soo jamcinaya oo markuu isu keena raacayo o isu celinaya xoolaha ayaa ka mid ah waalqaasimu ka qaybinaya oo hadhowto ciddii xaqa u lahayd u qaybinaya ayaa ka mid ah markaa niman caamiliin la yidhaahdo ile zakadatan waa lasoo guraa oo dawladdii baa markaa hawlgelinaysa way dirayaan sayn hore usoo sheegnay waa tuulaa yundabu lilimaami an yabcata caamilan markaa raggaa la dirayo maxaan ku dhaha hawshaagelaya baa zakada qayb ku leh oo ka mid sideeda safiya la siinayo fayujcalu waa la yeelaa lilcaamili kii caamilkee shaqaynaya asumunu baa loo yeelaa sideed meelood oo meel sumunu zakaa ayaa loo yeelaa fain kaana asumunu sumunku hadduu yahay agsara in ka badan min ujratihi ujradiisii uu mudanayay in ka badan hadduu yahay radda alfaadila ziyaada wuu celiyaa ujradiisa ka ziyaadaa calalbaaqiina inta soo hadha ee toddobada kale ayaa markaa ku soo celiyaa waayo oo wuxuu leeyahay halka kan ila dadkan shaqaynaya ee xoolaha soo ururinaya marka la yidhahdo xoolihii o dhan sideed meelood meel bay leeyihiin waxaa dhici karta oo markaa dee waxaa la qiyaasayaa shaqadoodu intay tahay oo cadaalad baa meesha laeegayaa dee ninkii inuu hanti badan iska qaato isagoon hawl badan qaban oo shaqo badan qaban baa la eegaya marka waxaa la fiirinayaa shaqadiisu ujradiisu intee noqonaysaa imise maalmood buu shaqeeyey intee bay xoolaha kan ma waxaa dhici kartaba in markiiba xoolihii si yaro hawli u soo ururiyey marka waxaa la leeyahay waxaa la siinayaa sugun baa la siinaya haddiise ay ka badato marka la qiyaaso ujradiisii waxaan wax ka badan inay noqdaan sugunkii sugunkii loo dilmay waa laga celinaya oo ujrada inta ka ziyaadaba inta la celiyo ayaa kuwii kale ila asnaaftii kale meeshii baahidoodu badantahay baa dhici karta isagii markaa waa inaanoo ka badsan waxaa la siinaya markaa asnaaftii kale loo celinaya wain kaana hadduu yahay sumunkii aqalla mid ka yar hadduu yahay ujradooda kammalahu yani sumunkii ayuu kaamil yeelaya min azakaati zakada ayuu ka kaamil yeelaya wixii markaa dee sumunkii oo wax yar noqday shaqadoodii munaasibu ma aha ujradoodii markaa kuma habboona isagii in la dayaco markaa la dhaca maaha isagii markaa ujradiisii wixii uu noqonayay baa loo dhammaystiraya oo sumunkii baa loo dhammaystiraya haadaa idaa farraqa alimaamu haadaa kaasi dhammaantii wuxuu ahaanaya idaa waktiga farraqa alimaamu imaamku wixii uu qaybiya ayuu ahaanaya ee fain farraqa almaaliku ninkii xoolaha lahaa hadduu isagu qaybinayo qasama waa qaybiyaa calaa sabcatin buu qaybiyaa wa saqata alcaamilu ninkii caamilkee shaqaynaya waa dhaca ninkii xoolaha lahaa isagoo hadduu wixiisii bixinayo oo sakadiisi isagu bixinayo oo dadkii siinayo shay nin caamil la yidhaahdo oo markaa zaka la siiyaa meeshii iman maayo ee caamilkan wuxuu imanayaa marka rag la diray oo soo shaqeeyey oo xoolahan soo ururiya ay jiraan markaan weeyaan wabilahi tawfiiq subxaanaka allah wxamd Thank you.